bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylameelba isun ogdaga hagudhawaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo asnihagalaytu taariikhdiya kee danta labaatiyo toddobada bilo oktoobar lammada kun iyo toban sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka kulanku warsan ownimada akheeren siinkay walibaa ku mid ahaa wasiir ku-geenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha degmada bardaal ee gobolka baayo waliba iyo bilow in ah ololo keedan sida ilankuguurmadalahaya dadka inta badan saamaya biyo usukuqulqulaya degmada bardaal ee gobolka baay barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan oonimadu haddii leer waliba ku mid ahaa malaagaali boora oo kumidaya golaha malaagyada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo hoosugeega booqda idaacadda warsanya waliba usiina ku hadalaya saamaynta usaweelada biyo degmada bardaal ee gobolka baay walibana usa sheegaya inay shacabka koror degmadaasi iyo lankubaahanya si degdega intii lankugurmada waana usa baaqan dare dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gudiidaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdisiis xasan maxamed laftigareena iyo geega magadhowey guddiga fatahaadyada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba mayse adduunka keedii guddiga wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba usiina furaya sharirisku hirow howlaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya kaasi howsgeega ku furmay magaalada muqdisho haddaba maylin ku hadal doona shirkaasi akheeraya barnaamijka siinkaaya xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waana ku jeedan deegaanada maamulka hirshabeelle iyo weliba yona baaqina inay gurmadda qaran nusuub ee dadka saameeya fatahaadada webiga shabeelle ee gobolka hiiraana haddaba qaab seelanku gurmado kor dadkaasaya iyadoona geega magaalada beledweyne iyo deeranga diyaaradiyo wedanga gargaara saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada dilar waliba ku mid ahaa guddoomiyaha agaalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdixaashi iyo weliba usa fariinandiraya sanatarada kumaqanga kulimmada agaalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsana ownimada siinkaaya barnaamijka og waliba saari waan siirdare sii doona dhugunsiyaalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada saaxiibkayga cabdinaasir ee imaamada doona markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nodarirta waliba hooda sinkilaha miin faylan ah barnaamijka waliba hasaare waan sinadarasii dooneen oo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka guddoomiyaha degmada bardaale iyo wasiir ku-geenka wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo iyo geega shirjiraad iyo qobdan iyo weliba ayuun ku hadalina xaaladda degmada bardaale ee gobolka baay miilasay oo laha ku warama inay dadka ku noolanyayo xaafado iyo erisku guuran biyo badan oo miilasay ha ku fatahadi haddaba waa ko guddoomiyaha ankure oo arrintaasay faafaya kureedna waliba meelasay ku hadale wasiir ku-geenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir sheekh ali baraka geeg walena ka jira wali ka saabsan qayladhaan dhibaataha kuga jaadi degmada bardaala degmada bardaala toddobaad kun wali ku dararay daadad oo hagali degmada oo dhibaato injeyskii shacabkii meelika noolay madba madinka damboy tila horhaan darahayn saacadun hata una shirka jiraad qobdahayna degmadii waraay dadek noole wali inku barakaceeneed inigaas iyo meelitaaga biyoogaas ilaa hataba inherna wali inkayaa badan hata oo muddo dhowba nang aragna biyileyl ku rora waana dadkatan oon haay musquloogyo wali iska darsamay iyo biyoogidaadka haaya dadkii bakhaaradii raashinkii gabaabsiyu hoyi mille guryaalki ilaa saddex kun afar kun guri haato wal ku barakaci marka geeka shirka jiraad wali ku saabsiya qaylo dhaantaas oo una qaylo dhaamiyaana degmada bardaala unoo qaylo dhaamiyaana dawladda unaata ka tirsigna maamulka koonfur galbeed waata wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka dhan wato fidhina hay-adaha samafalka iyo dawladda federaalka lan kasto iyo jaaridda kujeeda koonfur galbeedba wali geedka qayldhaankaana ka saabsiyaa in ummataas ka baaba ahayta degmadaas bardaala gurma degdega lahaladeertii biyoogaas oo hata ilaa ayaa xad ma meelba anka kaa ilaa hataba qulqulahayan madba meel ingadamoodi sii deerahayan haani moodin hakanagadahayan degmadaas wale baahan tahay gurmad biyoogaas wale ku dhalan doonaa caafimaad darro hoob iyo sii dareera shiwin biyoodka malaariyada iyo cudurro kaleba marka wala inka baaqanay lan kasta oo qusayta iyo lan kasta oo soomaaliyeed iyo lan kasta oo gujeeda koonfur galbeedba wala inka baaqana in lan kasta wala ishaaya degmada berdaalahanka deeqa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba antada ku salaamay wasiirka gargaarkii maareynta masiibooyinka guddoomiyaha degmada berdaal sida guddoomiyaha degmada berdaal aan sheegay arrinta ku jarta berdaal yaantafoyni oo bayradhaan ku edna dee dhibka oo hadda la sheegaa meeliyaala daadad oo bilidka dhan saameeyay oo dadkii baraka iyo iyaku dhiimeela marka goroda kortan haddii oonay tahay falaadinkooyo biyo dadka ku sarreeyaan yani hal mitr biyo ee meelo bersho marahayaan marka ini oo gurma degdega lehda yaan ka baaqana dhammaan hayadaha caalamiga ee hayadaha localka ee intii kale oonay tahay oo ka tara korto iyagoo la niinshal hiraan gurmadkaasi oo gurma degdega ini lag hela wayn rajeynaya ini oonay tahay gurma degdega jawaabtiis helna haddii ilaahay er mayn ku rajeyey wasiirka gargaarka iyo maarinta masiibooyinka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويفديها إننا لقيبس ذا لباتوين كجرى دقمة بردالة ويو هذا لين قدوميها دقمة بردالة على عصيه قدوميها قبل كباي على ورد دويو oo ah meelay raayis daadadka la sheego meelay raayis waa ka fataheen degmada bardaale runtii bay ka aragnay facebookyada laha dhinkii aragnay insha allah wayn rajeeynay haddana la argo doono degmada bardaala sidaysa la dareertaan waa ka fatahay daadad oo biyo ciidan badan oo milibkolen u ogayna waxaas waxaana soo saameeyeen dhammaan degmada bardaale meeligu dornaytay wailaa sheegahaya inay meelera baqaaradii raashinka ka jareen wada qooyeen wailaa sheegaya guryaalka inay lakwada roorahayo oo biyo la daradio lanku roorahay magaalo dhan waawey waa biyo wada jiifa mayleraayus sida hadda laka dhawaajiyba musquloog naftiyoba way buu dhaafiyay biyoogiida dadkii kooyan markaas dib u helnageena walaagii oo wasaqay ka jartay ceelshii oo haayeen markii horeeba ceel gacmeed ama ceel jijiid haayeen way wada galay biyoogii wasaqda haayeen wada galay hadda isticmaasho haliso markaad biyoogiis naftiyo wasaqooween way baahan yihiin fishing ama mayleraay ceelashaas inin nadiifi dib nadiifi baahan yihiin maadaama biyoogidaadkii wasaqdii saxaradii iyo walaagii ee baktahayay biyooga sheeneen wada galeen isticmaasho ciidan haddan halaa ma isticmaalo karo degmada guud ahaan ceel markaas way ku noolaytay biyahaan helaasay ceelalkaas oo ceel gacmeedka ah marka maadaama ceel biyoogisaasnagadeen way fadaan horta daadadkaasa galay magaalada dadka dhan banaanka wada seedeen oo magaalo lagu qaxahaaye way baaqi daraan dhammaan hay-ado mayleraay samafalka oo caawiyo jaray mayleraay guud ahaan koonfur galbeed way fadaana inay gurma degdega lanfidey oo laka caawiyo dadkaasi si oo helo fadan biyo nadiif ah si oo helo fadan raashin way kaloo laa sheegahaya inay magaalada ka dhalatay kanaaca tira badan ka dhalatay maadaama daadkii biyoog sheenan kanaaca badan dhalatay oo dadkii xitaa eedanka adag tahmiinka inay la bareegala marka anoo ka faa'idayso fursaddan way baaqan daray wasaaradda caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya hayado caafimaadka inay la helo maylera biyo nadiifiyihii oo ceelashaas silka nadiifiyi fadi iyo in ilan helo shandarowayaal daaweysan si dadkaasi oonku galaan kanaacada marka baaqaasi dheeraa ayaa way la mid ahaa guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolka baay baaqaas oo daraan iyo khayla dhaantaasi runtii bardaalo way haytay magaalo oo degan ahaytay laakiin hadda dhibaatooyinkaasaa dadkii haka zaa'idi marka way fadaanah inaysi degdega lan caawiyo dadkaasi wal alla wali gurmada lala deeri koro la deera oo badan si ceelashaasi mayleraayso wasaqdaas galay lanadiifi fadi si dadkaas biyo nadiif aan helo fadeen iyo si dadkaasi lanka helo fadi mara kanaaca ama mayler shandarwo iyo ka galaan kanaacada bibaxaas mayleraayso way rajeena insha allah dadka degmada bardaale inay mayleraayso runtii iidaan ku xugno ilaahay laakiin nimcadaas sheenay barwaaqi ilaahay sheenayo nimco kastoo ilaahay sheen way lakayaabay khasaaradeena isku wadata marka yoon insha allah w gurmadan haldeeri doona dowladda koonfur galbeed guudaha guud ahaan oo noon ka horreeya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen way diyaarganaa ini mayleraay gurmana waana insha allah qayldhaantaas la qaybsadaan wali dawlad tabartiyan hala deeri doonta si deg degna way argi doontaan insha allah baaqeena iyo galantaan hasiin deeri doonta hob ilaahay raali ka nagada wayna mar kale baaqan jeediye dhammaan hay-ado samafalka oo caawi jara deegaanadan koonfur galbeed inay ilgaar ay ka fiiriyaan degmada berdaale oo runtii dhibaatooyinkaas laaka sheegahay dawladduna diyaareta kaalintii inay ka qaadata insha allah fududayto wal kasta oo degmadaas berdaale laka deeri fadinaya dawladda iyo fududayta unoo ninka horeeyay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed way diyaarganaa ini mar dhow insha allah deersii doogno waliyo markaasay lanka baahanyay oo caawiyo kor degdegkaasay oo ka badan shandarwada iyo bustiyaal iyo waliila helo kor la deersiyey insha allah gurmadkaasi diyaara lehna waana mar dhowna gacantaana diiras ciidan maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa usbaan bari owlaadaana abshir baladiina yaninkoyti hadda owlaadana sigisbaag wad weeldhadaayaan axsaan kale waa weliba mishalherne baladiina haddii ay ahaada lahayti caanayaalkii baladiina lakagordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin baladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerow sada jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaado baladiina ayaa caanka kahaytiina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogadii owlaado la siyaayi iyo weliba nooc kasto ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wedda ma jarta aha mar dambe ku welwala doonta nafaqadarrada onaga kiije walin la korii doonta
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa waliba wada singalaha miinfayla barnaamijka kulanku warsan cabdirashiraashka ayaa saari waan siin darasa dhegeystayaal malaaga cali boora oo usoo kubidaya golaha malaagyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya oo usageega haboogdiidcad warsan iyo weliba usiina ku hadalaya xaalada degmada bardaale ee gobolka baayo soona sheegay inay dadkaasi haddaan baahanyeen inay gargaar degdeg ee la deersiya haddaba maruusan warami waryahana muxudiin xusne iyo weliba malaagos ka jawaabay bismillahi raxmaan iraxiim magaciisa daang malaaq cali cabdinuur alibuur odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waaye idaada way hambooqday geek oo dhibaatooyin oo ku dhiyeen degmada berdaala oo fatahaad biyo ka fataheen iyo meelo kale lamid ah oo sida goof gaduud buurey la sheegay naftiya khaaladadas amar ku jiraan hooganka badan ayy degmada berdaale inay arimagaasi aan ku hadal oo misahayn wali aragti aan ku qaba ku jeediya idaadahan boobadi sawalan ku dheegtin war kun fatahaad xaasis ha fadahaad mayna nan sheegay inay biyo ilaa awdinle iyo meelagaasi ilaa go malaagdi dhulkun biyaha ku fatahay harqaankaas ha berberin kooyan dhibaatooyin badan ka haayaan muddaha takliku roog afar maalamood ishan maalamood kii di an haatan ku yaaba biyogaska dareeraan xaafado badan laku guuri jiraan oo dadkii degnaayeen ku barakayeen meelo kaleyo degaayaan aan lahayne oo dhibaatooyin badan ka haayaan banaanka haddii meelaa degeelanka roon meel us hooya usakooyda aan lahayne deegaanka raashinka lanka guriga aan yaali biyo qaadi deegaanka sida badanaay mahayne dhagaha mahayne xaafadooyinka mayaan badanaayna guriyaal oo insheeg baad jirid ah mise baraka haaday mise mudul haaday bana aadan layb wahan lang fadiiso magaaladana degano waana hoorilay ka jiro balargaay maadaama fudeedkaas guryaalkii haayeen raashinkii yaalina biyaha qaadeen dhibaatooyin badana ku jara xaafadii barakaatiina meelii tuur iyo saati darantii laka jiifada fadya geedo la saarada mise mise garbasaarkii fadya geedo la saarada wal guri ama yaalan dhibaatooyinkaasaa miilo ku jiraan may an sheeganaha ciddii ay qusayso ku bilaawata maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ku bilaawda wasaaradooyinka quseeyaan wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo maamulka biyadhistii iyo intii lamid ah oo bani aadamnimadba usayta ilaa dawlada federaalka iyo caalamka dhibaatooyinkaas inay gurmud linsuubi gurmud bani aadam linsuubi gargaar bani aadam linsuubi iyo waa codsadaan taasna waa hambooqdii idaada marka dadkii barakacay ee ida ku bahi taagag iyo buuro roogan tiradii way sii sheegay tirada ku bogtaa kolley eh, tirada hata adeen oo hebel hebel hebel macadai koro laakiin xaafado oo magaalada mayb aha afar xaafadood xaafado batatan bual baan karin oo lukudhiyaw magaalada geesku madada kuseet magaalada aan garan garanta bada war iduele xaafado war iduelere habad ma kahirin haddii aan gaarto dhoosis oo lama boqol saddex boqol afar boqol degnaya degnaay antaasaa ku qahen anta kalaan walaa aan shal doranaya biyo maybu ah dhulka meelu walaago fuuray meelona sheebo xaafadii iyo masahaani gurigii iyo gooskii madaas iyo goosiskii oo ha ka toosi meeli sheebte biyo maan roogana meel jilbo aqaqaya dukaamada nafti oo raashinkii yaali oo dhulka yaali mise bariis haadoy mise baasa haadoy mise bur haadoy mise saliid haadoy iyawa insheeg bada may qaadana biyo eh, galeen meelo dhaha aan roogaan biyo markuun sida warkan hanideeri una qaylo dhaankaas maynayshaana odayaasha dhaqanka haddii ana bulshada meelo degan iyo maamulka degmada berdaar oo hor kahaw gudoomiyaha degmada ha- abashadooyinkaas hanin gudbiyan anagoo ku hadalo ku hadaloo hayata odayaasha dhaqanka afjo odas- oo odsigina hanin gudbiyan mise dhibaatooyinka hana deeri ana ku turjumohan waa ku hadaloo hay marka eh, may ku dhalada kore lakuyaaba maadaama meelo biyo xoog la galan dadkii bogtaaleen lakuyaaba masquloogii intii biyo galan ceelalkii naftirshoo biyugaas ka darsamayn may lakuyaaba inta ku dhaladan
toma isweydiiyaaw haddii fatahaadaas iyo fiiri meelesaadan sheegaa sumaybu aha musqulootii dhagaha haytay hoog lahayti biyo afjaha ku bahan tan kale waaba waaba biyo baa qaadanba iyada maydan isweydiiyaan aha kanaa iyo dhibaatooyin oo inshaa fatahaadaas sheenasa number ko waybu aha ini kanaa'ooyin eh, iyo hoyland dhibaatooyinka ha ku- ha ku- ha ku fatahan gaar ahaan eh, dhalmaanyada kanaa'ooyinka in aan ku- aan ku hoog badiyana barkoowey wasaaradda caafimaadka eh, iniya naftiya arrimagaasi ballaaran in la dareerta maadaama jidka marowshii naftis katar iyiin oo ciidamada meelo roogaan horta meelo may rooga ciidamada amsom dadaal badan iyo warqabad badan aa qabadeen madii oo biyaha bilowdan nafti oo inii ku faydayso nimankii duurkooda ku faydan fadaan oo dagaal ha ka qaadan iyo waadiyeen gurmudkina walaku ka jaran haddii oo baabuurtii diyaaryadooyinka yar yar hala fado oo kormeer iyo eh, wasaaradooyinka qusayti iyo gur- guddiga inshaag ba'da gurmudka eh, masiibooyinka hadda naftida dowlada federaalka magacawti iyo guddo kale inta laku magacayo wala haabani itus itaasi hatoo la korsuro mujalada fadn ah Eh, waayahay marka kalsoonida ee inta dadkaasi dhabalanka gurmuda inta dhan
eed iyo dhalmayanka raji weyna una haddii odayaasha dhaqanka ina dooda dowhana deeray oo dhibaatooyinkana deeray unana ina la gurmudo doono dowlada walku qabadaas shacabku walku qabadaw lamba kasta oo walku qabado kor walku qabadaw aaminsan
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay dairarinantanjed daarudawa hospital usumai daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawan yaalo wamai way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho wal siinkuku daaweye ankudayma doronaateen daaru waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa weliba wada singilaa dhegeystayaal ahmiin faylanka xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk soomaaliya oo ah kujeedan deegaanada maamulka hirshabeelle iyo weliba ayuuna baaqan dirana xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleeda dalka inay walqabada fatahaadada usoobi webiga shabeelle haddaba waano xildhibaanada mariyo shirjadeediyo geeg gobodan oo ku hadalaa arrintaasi qayldhaan badan ayaana soo gaadhay qayldhaantana soo gaadhayna waxaa weeye xaq waxaanu leenahay inaan kaga jawaabno sida ay tahay dadka shacabka soomaaliyeed ayaan matalna ee deegaankaas muxuu ahay xaq ayay noogu leeyihiin waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dhammaan hay-adaha samafalka muxuu ahay caalamiga iyo kuwa lookaalka eba inay arrintaas ayada cabashada kasoo yeertay magaalada beledweyne oo biyo dad ilaa iyo boqol kun qof qoys gaaraya ayaa biyaha ka barakacay sida xalay iyo saaka isoo gaaraysa in wax arintaas iyadaa wax weyn laga qabto dowladda federaalka khaasatan xukuumadda iyadana waxaan leeyahay arintaas wax ka qabta baahi weyn ayaa ka jirta haddii aanan maalmaha soo socota aan dadkaas gargaar lala gaarin waxaa weeye dhibka intaan waa kasii badnaanaya inta kale waxaan u daynayaa xildhibaanada saaxiibadaya marka koowaad waxaan baaq u diraynaa dhammaan dadka reer hiiraan meel kastoo reer hirshabelle meel kastoo ay joogaan in arrinkan ay u istaagaan badbaadinta matabixinta dadkooda iyo maxaan ku rahdaa deegaanadoodaba oo qofku ilaahay hanti siiyey arrinkan uu istaago tan labaad waxaan baaq u diraynaa hay-adaha kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ahba waxaan leenahay xilli aan loo baahnayn gargaar ama aan waxqabad in looga baahneen oo dadka isku tashteen wixii dhiman lahayna ay dhinteen wixii maxaan ku rahdaa ay badbaadi lahayna ay badbaadeen ayay wax la yimaadaan waxoodan waxay wada baahan yihiin way wada badan yihiin gargaar emergency ay wada badan yihiin marka waxaan leenahay hay-aduhu wakhtiga loo baahan yahay inay jawaab ka bixiyaan intaasaan ugu baaqaynaa dowladdu ama xukuumaddu waxaan ugu baaqaynaa iyaduna arrinkan inay ka dhigato yacni priority number one ay ka dhigato u istaagto iyadu naftigeeda fatahaadihii hadda ugu dambeeyo dhacaya waxaan ognahay hay-adihii caalamiga camal inay noqotay oo saacadihii ugu dambeeyo dadkii wixii dhiman lahayd dhinteen wixii samata bixi lahayd samata baxeen ayay gacanteedu gaartay marka arrimaha noocan waxaa la rabaa dadkan iyaga mas-uul u ah qofka u istaagaya koowaad waa iyagu inay arrinkaas iyaguna jawaab degdeg ka bixiyaan waxaan kaloo leenahay gaar ahaan wasaaradda qorshayntu waxaa loo baahan yahay meeshaan webigan iyo biyahan fatahaadaha in qorshe laga yeesho biyahan marna waa loo baahan yahay marna dad ay baabi'inayaan arrinkaas waxaan rabnaa wasaaraddu inay qorshe deg dega kala timaado oo biyahaasi loo maarayn lahaa adduunkana ay markaasi ay u bandhigato waxaan ognahay mashaariic malaayiin doolar iyo balaayiin bay ku kacaysaba inay yidhahdaan waa haynaa oo waddooyinka loo baahan yahay kow ka yihiin waxaa ka daran biyo loo baahan yahay marna naf iyo maal baabi'inaayo oo joogto noqday in aanan weli aan arag xukuumaddu iyo dowladduba qorshaan ka leenahay iyadoo dhahayso aad iyo aad ad umahadsantihiin dhammaan hay-adaha jooga soomaaliya waxaan ugu baaqaa fatahaadkaas biyaha ka soo baxay hirshabeelle kow ma ah labo ma ah hirshabeelle waxay u baahan tahay intii biyaha soo bixinba in horta keed loo sameeyo biyaha waa nugu bateen dadkani way barakaceen toban kun iyo toban shan kun oo qoys oo soo barakaceen dheeldheel ma aha hay-adaha deeqda bixiyo waxaa iyo wasaaradda caafimaadka iyadaaba ugu daran biyaha haddii soo baxa cuduraa imaanayo wasaaradda caafimaadka waxaan ugu baahannahay degdeg inay ku gaadho gaarto gurma degdeg way u fidiso wasaaradda gargaarka qorsheenta iyo dhammaan intii waxgarad oo kasoo jeeda xataa hirshabeelle ummadaha soo kacda masaakiinta walaalahayn anaa garab qaban waa hirshabelle hadda joor waxaa la sheegaya xalay ilaa maanta webigaa la celcelinooaya biyi oo roobka waxaa kasoo socda webigiisa xagga haddii soo baxa karna way soo baxaa kalkaan isku tashan xildhibaanada yana hirshabeelle kasoo jeedo iyo wixii hirshabeelle ahoo ganacsatada eh aan fiirin hay-adahe ganacsatadeena hirshabeelle iyo wixii soomaaliya oo muslimnimo uga naxaayo ha loo gurmada hirshabeelle ha loo gurmada heer hiiraan biyay dhex jiifaan walaalaheena waxaan aada u jeclaan lahaa arrinkan meesha ugu horeyso mudan in wax laga qabto waxay tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha in guddi heer qaranna ra-iisul wasaaruhu qabto oo golo wasiira isugu jira meeshaasi bayna wax badan ka soo bixi karaan hay-adaha localka ee n g o-yada iyo kuwa internationalka eba baaqa iyo barabowsalada ay usoo jeediyaan xukuumadda ayay in badan aan aaminsanahay inay wax ku qaban karaan haddaad xasuusataan sanadkii lasoo dhaafay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo markuu meesha tegey waxaan wada ognahay haba yaraate wax hore u qaatayna ma jirin wax uu ka daba dirayna ma jirin laakiin waxaa wax weyn noqday sawirkii uu isku soo sawiray iyo tegistii meesha uu tagay xukuumaddu waxaan ka codsanaa way daahday inay tilaab qaado oo hadda la tagay hadda canaan iyo isceebayn nagama joogtee waxay naga joogtaa baaq iyo codsi iyo waxqabad muuqdo oo macno le in la qaado waan ognahay xukuumaddeenu tabar ma lahan laakiin waxaan codsanaynaa inay tacaddi ku darsanin waxa mustaqbalka laga samayn doonana waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan gurmad ka geli doono oo tanoo kale aanay dhici doonin mar iyo mar labaad aan seexannay mar saddexaad inaan seexanno ma dhici doonto hadduu alla idmo macal xukuumaddeenaan ka codsan doonaa inaan tilaab qaadne waxaan anigoo ah xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan benadeena waxaan codkeeda ku biirinaa xildhibaanada sharafta leh ee reer hirshabelle ee halkan joogo oo baaq si wada jir aan ugu soo jeedinayno dowladda federaalka khaasatan xukuumadda in daadadka sanadkii horena baabi'iyey haddana soo laabtay ee sida dhibka leh ee shacabka hirshabeelle khaasatan hadda meesha dhibka ugu badan uu ka jiro beledweyne ah iyo sidoo kale meelaha kalenta ee hadda culayska laga dareemaya sida jowhar iyo meelaha bi- webiyada u dhow in loo gurmado oo ay u gurmadaan dowladdeena mataqaanaa qaybta wasaaradaha qaabilsan khaasatan waxaan usoo jeedinaa wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda caafimaadka in dadku markay biyaha sidaanoo kale usoo baxaan waxaan ka barannay in kanaaco tiro badan oo aada u badan ay jirto dadkina guryahoodii ay ka soo qaxeen markay soo qaxaanna dadka meel bannaan ahoo ee laisugu geeyana ay jirto dadkii kalentoo familiyada ahayna in mataqaanaa ay ay dul degan yihiin saakii waxaan la hadlay ilaa iyo afar shan famili waxay ii sheegeen guriga ugu yar lix famili inay dul degan yihiin oo ay sabab u tahay maadaama guryahoodii ee ay- ay kasoo qaxeen in guryo kalentay on qaraabay iyo asxaab ay yihiin ay kur deg- ay dul degan yihiin isla guryahaas dushooda saas loo degan yahay biyaha ay iridda u taagan yihiin oo ayaga naftooda qax ka taagan yihiin dhib badanaa meeshaas ka jiro waxaan rabaa inaan usoo jeediyo xukuumaddeena wasaaradaha qeybaha kala duwan ee shaqooyinka kale leh wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha ku lug laho shaqadan qabanayo in teendhooyinkii iyo maxaan ku dhahaa ee, bahashii kanaacada laga gelayay iyo waxaas si deg deg ah loo gaarsiiyo xukuumaddii iyo dow- ee, qe- markaan oon usoo jeedin ka sokow hay-adaha ka shaqeeya arrimahan ee, emergencies-ka ee, inay ay ku talagal xoog la sameeyaan inay gargaar deg deg ah ay sameeyaan oo ay dadkaas masaakiinta ay gaaraan ee shacabka oo dhibaataysan ee, aadaan usoo jeedinaya sidoo kale waxaan rabaa inaan usoo jeediyo guddoomiyaha gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan in hadduu suubina ma aqaan laakiin in guddi ee arrintan ka ordinate gareeya in loo suubiyo oo qeybaha kala duwan ee bulshada ka kooban annagana ka xildhibaanadeenna wixii hadda ka dambeeya sida aanan hawshan hadda u galnay hay-adaha iyo dowladda qeybaheeda kala duwan inaan la hadalno oon si joogto uga warqabno oo aan ugu shaqayno in gargaarkaas si deg deg ah ay u gaarto dadka masaakiinta ah ee guryahoodii dhibaatana ku dhacday kana soo qaxay iskana tabarta yar aadaan uga xunnahay baaqeenna si wada jir annagoo xildhibaanada hirshabeelle ah sidaasaan usoo jeedinayna waa mahadsantihiin dhibaatada ilaa iyo maalintii saddexaad jirsatay ee ka socota ee, hirshabeelle gaar ahaan degmada beledweyne runtii oo xalay iyo habo u darnaatay xalay iyo shalay toole ay runtii ciyaal badan hadda laga yaabaaba saacadaha soo socda inay dad badan naftooda ku waayaan een, maamooyin badan ay iyo ciyaal badan ay ku dhibaatoodeen waxaan rabnaa si naxariis leh oo ku dheehan tahay islaamnimo iyo bini-aadannimo in loogu gurmado dadkaas een, gaar ahaan reer hirshabeelle een, madaxda hirshabeelle maxaa yeelay gobolka ismaamul maamul buu leeyahay madax buu leeyahay madaxda inay u istaagto een, codkoodana la maqlo wax allaali wixii een, ganacsato ahoo ka soo jeedana ay ma aragtaahay ay u gacan haatiyaan ani waxaan aaminsanahay haddaan isku tashanno inaan wax badan qabsan karno sanadkiis sanad walbaba fatahaadahan way dhacaan waxaan ognahay golaha wasiirada ee xukuumadda ku jiro waxaa la yidhaahdaa mahmahaa jirto nin neefku lahaa asaga ku fadhiya ma kaco madaxa kama kaco annaga wasiiradan leenahay hirshabeelle oo golaha xukuumadda ku jiro een wasiirada ka soo jeeda hirshabelle runtii aad baan u dhaliilayaa khamiistii ilaa iyo hadda ayaa biyo fatahaadahan ay socdaan waxay ahayd inay ayagaa golihii meeshii fulintii meeshii ummadda soomaaliyeed laga maamulayay miiska ayagaan u idmana ayagaa noo fadhiyo waxay ahayd inay mar walbay arrimahan dhacaan intaysan dhicin inay ka hortag sameeyaan ay na kaalmaystaan markay timid ay maqleenna inay arrin degdega shir degdeg ah inay isugu yeeraan oo maanta laga hadlo waxaad moodaa xukuumadda soomaaliya inaysan hiiraanba maxay ahayd toole aysanba ayada u ahaynba dowlad sida ay uga jiifto maxaa yeelay arrintan oo kale markay dhacdo waa masiibo waxaa ka dhalanayo dhimasho caafimaad darro inay si degdega ay ugu gurmatay ahayd in la geliyay ahayd golaha wasiirada shir emergency inay galaan haddii marka wasiiradeenna aniga waxaan dhaliilayaa kuwa noogu jiro miiska noo fadhiyo aan annaga aan u wakiilanay waxaan rabnaa haddaad hurdeen hurdada ka kaca waan idinku daabannahay dadku way dhimanayaan ha la gaaro maalin walba inaan saan miidiya uga qaylinoo dhahno waa dhimanayna iyadoo wax yar ay ku faliyiin aan ognahay beesha caalamka maalin walbaba dhaqaale inay ku bixisa soomaaliya oo tabarucaad ahoo dhinac walbaba ah in maanta ay- maalin walba aan taagannahay war dadkiyaa dhimanaya hala gaaro ayadoo waxyaabo yar yar ay ku filan yihiin maalin walba la leeyahay dhaqaala loo hayaa doonarska dhaqaalay hayaan waxaan bixinaynaa een, maxaa la dhahaa ii sheeg een, een, waan kabaynaa soomaaliya waxyaabaha ugu daran oo la qabanayo waa tan oo kale haddii wad- fatahaadihii aan ka hortegaynin oo maalin walba dhimashadii aan leenahay nala soo gaaro waa la dhimanayaa ayadoo wax yar ay ku filan yihiin aad iyo aad baan u dhaliilayaa xukuumaddeenna waxa ay samaynaysana sax ma ahan waxaan qabaa inay hawshaan u istaagto gaar ahaan madaxda hirshabeellena inay ayaga naftirkooda u istaagaan haddii aysan xukuumadda annaga ay rabin inay wax nala qabato ay annaga xukuumadda dadka soomaaliyeed ay matasho dowladda dhex waa federaalism dadka ay maalin walba eraboorkaas muqdisho maalin hiiraan waxaa la leeyahay dhaqaalaa loo hayaa intaas mar alaal markaan aragno dhaqaalaa u yaallo wasiirka qorshayntaa joogo haddana waxba lagama qabto maanta degmada beledweyne eeraboor haddii ay dhimanayaan dadka hataa gargaar loo geynayan looga dega ma lahan mid looga soo qaadana ma lahan marka waxaan leenahay way ka jeeftaa xukuumadda haddee madaxda reer hirshabeelle iyo annagoo xildhibaanada inaan isku tashanno shir shirkan ka weynaa isugu nimaada ayaan ayaan leeyahay aan maadaama dadkaas ay yihiin dadkeenii oo maanta noo baahan ee, dad aan tiro yareen oo dhowr boqol oo kun oo qofoodna ee guryahoodii runtii ay ka barakacsan yihiin oo saacaddan aan kula hadlayno ee, maaragtay qorax iyo kaneeco iyo maaragtay iyo iyo bahalo kale ay dhex jiifaan ee, annagana maaragtay mas-uuliyadda ay naga saaran tahay inaan dadkaas u hadalno u doodno gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaragtay ka hortaga musiibooyinka inay waxay ee, awoodo oo haddaba noo yaalo inay deg deg meeshaas ay maaragtay ay ay diiradda u saarto iyo xukuumadda ee, aan rabno inaan talo ugu soo jeedino inay ee, siyaasadaha kale iyo waxyaabaha ay ka shaqeynayaan inay meel iska dhigaan oo dadkaas maanta noo baahan oo dad keeni ah inay ee, muhiimadooda koowaad ay ka dhigaan sidii wax loola gargaari lahaa waxna loogula qaban lahaa annagana waxaan diyaar u nahay inaan ee, dowladda ee, maadaama wakiil aan uga nahay shacabka deegaankaas inaan maaragtay kala shaqeyno ee, kulana xoojino sidii maaragtay dadkaasi wax ee, loogu qaban lahaa
by star business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshono stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaawadiela kabalaga electronic stationary laka aragyo by star business center ee ilaa izad elektronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow by star business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deero by star business waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulanka warsaha sideedna waliba wada singalaha miinfayla barnaamijka cabdirshiraashka ayaa saaray waan sii daraysa dhegeystayaal wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba usageega furaya shirka iskihirowka howlaha hay-adaha socdaalka iyo sasoo kale jinsiyadaha dowladda federaalka soomaaliya kaasi oo sideed biloodba marliqowdowa haddaba mar usageega ku qaybgali wasiirka shirkaasi iyo waliba u seeraya sida tan الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزير كحوجينك وزارة مالية إن تليها بوليسكا إن نجاسمها هيد السعودال كي جنسية إن نجاسمياش وزارة حكلا إن كحوجين ذا نجاسمياش إن هيد إن جنس السعودال كي جنسية إن مرت شرفت كلا نقول تمت إن مامل قبل saraakiisha kale bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan igu salaamaya salaanta salaanka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib xaqiiqda maanta aada iyo aada ay farxadgelinaysaa inaan shirkaan imaado arrinta farxadgelinta ma ahan kaliya shirkanaa imaadeen waxa waaye farxadgelinta inaad ku mid midta aad tihiin saddex bil kasta aad kulantaan marba magaalo aad ku kulantaan ka mid ah magaalooyinka soomaaliyeed taas aada iyo aad aada ugu farxad ay farxadgelinaysaa agaasimaha iyo tiimkiisii ku-xigeenadiisana aad iyo aada ugu ammaanaya waxaan idin leeyahay waa ku faraxsanahay shaqada haysiin waxaan rajeynaya hadduu ilaahi yidhaahdo inaad sidaas meeshaad kasii wadaan wixii war waxaa yiri taliyihii igu horreeyey iyo agaasimaha iyo wasiirka oo nin khibro badan ah taliyihii meesha ugu daaweynaa duurdhahay waa nin yar oo ahay marka gadaashiis inaan ka hadli ma ahayn wasiir ku-xigeenka laakiin waa waa waktigaasaan ka dhigay waxaan ku faraxsanahay xaqiiqda shaqada haysaan waana idii qara wasiirkii waxaa ogeytaan waxaa tihiin muraayadda laga soo gelaya dalka dhowr marna meeshaan waan ka sheegay marka shaqada haysaan ma aha wax halkan lagu soo koobi karo ma aha wax maalin iyo habeen laga sheekeyn karo n waxaana soomaalida tirahdaa sadar muuqa su-aal ka dhalan n inaad ka shaqaysaan xuduudada dalka qaar ka mid ah inaad ka shaqaysaan elbooryada dalka oo dhan oo haddana saddex bil kasta isugu timaadaan xaqiiqda waa wax ku daysho mudan hogaankiina waxaan leeyahay waa idinku ogaadinayaa in shaqada haysin meesha kasii wada arrintuu ka dhawaajiyey wasiirka maaliyadda waxaa waaye arrinta gabdhaha dhowr meen waa laga sheegay xaqiiqda qof walba gabar uu ala dhalatay ama hooyo ama way u dhaxdaa haddaad fiirisaan iskoolaadka waxa laga soo baxo waxa ugu sarey ee student ah waa gabdhaha xaqiiqda aniga dhowr carura ii joogto labada gabdhaha ka badan wiilasha kale ee student waa gabdhaha marka meel kastana saas waayo agaasimaanaada eedas waa nagu soo noqonaysaa waxaan rajeynaynaa agaasiyaasha kale nimankan ha oo raggan ha raalli ahaadaan laakiin gabdhaha waa mudaan gooni in la sii xaqiiqda waktiga oo iska gaaban taliya anigoo meel kanna laga sugaayo waxaan idinku boogaadinayaa shirkan aan halkaana ka sheegayaa inaysa ahayn keliya inaad isku timaadaan aada ka shaqaysaan sidoo kale waa la socdaa in saddex bil kasta waxaad hore usoo qabateen aada maanta ka shirtaan saddex bil kale soo socotana aada qorshihiisa adeegsataan agaasime maxamed waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hogaankaaga waa dowladda masquud ay ka tahay ananaka wasiir ahaan anana ka wasiir ahaan aadaan u qanacsanahay waana ku faraxsana wasiirana u noqdo hay-addan xaqiiqda waa aadaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa halkan inaan ka iraahdo shirka saddex bilaha ee hay-adda socdaalka jinsidaha wuu noo furan yahay waana mahadsantiin waa isku soo noqon doona haduu leer assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad idduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duurya hamiinkii daalanay dadayaay daawo dhab'e deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunakii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka ya hadda la furi ashdanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan kadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tamae ulmikiinka diyaaree harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed i daawo dabiici ah ku soobsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo digs
waayahay dhegeystayaal qayboonka dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya saderni weliba wada singalaha miinfaylan saaxiibkeyga cabdinaasir iyo imaamadaha farsamada akhyaarayi gudoomiyaha agalka sare ee federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi iyo weliba usafarin oondiraya sanatarada inta badan kuma qanaado waa kulimada agalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya haddaba waa ko gudoomiyaha oo arrim hogasaya iyo arrimo kala faahfaahiyo
waa midda labaadee waxaan ka xumahay xubnaha jooga magaalada ee aan imanin shirka waajib qaran oy lahaayeen gudan waayey aada iyo aad baan uga xumahay waxaan sida yeelaynaa hadda kadib laga bilaabo maanta qofkii maqnaada qoraalkiisayaan dejinayna qoraal baan ka qoraynaa qof walba ixtiraam fara badan ayaan samaynay yacni senator inaan nidhaahno wuu maqnaaday waxay nala ahayd inay tahay arrin culays badan leh oo ceeb ah laakiin hadda haddii ay noqotay inay joogto noqoto oo aan xillaysa saarin de waxa weeye arrin lagama maarmaana inaan dadka ka xilka gartay iyo kaan garanin duuduubkaasun in loo wado oo sidaynu ku soconnay aynu ku sii soconno intaasaan horta maanta idin leeyahay maanta hal qof la ajligii ayuu shirkii u baaqday berri ayaan ka dhiganaynaa maya maya berri ayaan ka dhiganaynaa shirkii sagaalka berri in aad timaadaan intiinani kolkii horeba waad soo xilqaadeen berrina wakhtiga inta la dhowro sagaalka aan nimaadno oo wakhti hore waxa inoo yaalla aynu ah, dhammaysanno aada iyo aad baad u mahadsantihiin waa idiin mahad celinayaa waa idiin mahad celinayaa shirkuna waa inoo xiran yahay maanta waa inoo berri subax waad mahadsantihiin
alfaraj educational college alfeeqo macadka walbarashada ee alfaraj abshir vila ogoli harun godobewadi idii ilmo yeela dhisi alfaraj educational college yalufuri iikway kubahi bulshaykoya ilmo aruursada oolankii eetan hay eelbiile wanroore ilmo lankii fadowna bulshay unrooroy idii ilmaga awoojis yaali ee alfaraj educational college ilbaydhow afartiya gees irid ilma iskulufurunta ilow alfaraj educational usiwaldheer ustaadyaal ilmisho tayaysnoo furkihan walhanbaradeenga alfaraj lanaskashani alfaraj educational college way isku furi layma eh eeda lahan kubaaran deg asar u ihiraabu ma eh ishuu ileelu mee kamiisu ijimaawu ma eh
waayahay dhegeystayaal guudaha wali baanta kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo nimada sinko idaacada warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka uu kula baasaray waan siin dareysay dhegeystayaal ana Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka anta barnaamijkan barnaamij lama dareedan kulmana khayriya waa Cabdirashiid Rashka oo siin ku tawasulsiyo amiin badee assalamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh